gudoomiye ku-xigeenka xisbiga midnimada jamhuuriga soomaaliyeed ahna kusimaha madaxweyne darmaan mudane cali maxamed nuux timajilic ayaa cod dheer kaga soo horjeestay hadallo la sheegay inay u muuqdaan kuwo khiyaali ah iyo riyo maalmeeda kaasoo ku aadan in dowladda waddanka kenya ay qeyb libaaxa ah ku leedahay maamulu samaynta qeybo ka mid a gobolada jubbooyinka gaar ahaan magaalo xeebeedka kismaayo oo istaraatiijiyad fog iyo xadaarad saraba leh master timajilic ayaa carabka ku adkeeyey in maamul u samaynta gobolada dalka gaar ahaan jubbooyinka ay xaq u leeyihiin dadka dega iyo dowladda dhexe islamarkaana loo baahan yahay in iyaga loo madax baneeyo waxuuna meesha ka saaray in dowlad goboleedka iga kenya iyo qolo kale aanay sinaba u faragelin karin arrimaha maamulu samaynta gobolada jubbooyinka gaar ahaan magaalada kismaayo maamulkaas samayntiisa iyo habeyntiisa waxaa mas-uul ka ah dowladda dhexe ee federaal ee soomaaliya dowladda dhexana waxay la tashanaysaa oo ay yacni habeynaysaa dadka degan deegaanka goboladaas waan kasoo horjeednaa in waxaa la yidhaha igad ama kenya ama yani maaragtay dowlad ka baxsan soomaaliya ay arrimaha siyaasada soomaaliya ama arrimaha gudaha soomaaliya ay faraha la soo gasho waan kasoo horjeednaa waxaa tilmaamaya in igad ay maanta u sameynayso maamul gobolada jubbooyinka annagu waxaan qabnaa waxaa laleeyahay waa igad waa kenya sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka xisbiga midnimada jamhuuriga ayaa hoosta ka xariiqay in haddii aysan dowladda kenya ka waantoobin gardarooyinka guracan loo arkayo in kenya aysan soomaaliya u soo galin caawinaad ay u fidinayso dowladda soomaaliya hase yeeshee ay doonayso bililaqo inay ka geysato geyiga soomaaliya maanta haddii ay kenya inta waddanka soo gashay kismaayo timid wixii hore baarlamaankii soomaaliya meelgaarka diiday oo badii iyo berigii soomaaliya ay istiraahdo kenya kaga faa'iidaysa dagaalkaas waxay noqonaysaa aag cusub oo dagaal oo bilowda waxay noqonaysaa kenya inaysan usoo gurmin soomaaliya ee ay noqoto kenya mid billiqaysanaysa soomaaliya mar wax laga su-aalay master tamajelac waxa uu ka og yahay hadafka ugu weyn oo ay kenya iyo ethoobiya ka leeyihiin dalka soomaaliya ayaa waxa uu shaaciyey in caruur iyo ciroole ay ka wada dheragsan yihiin danaha dhabta ee dowladahaasi haddii aan la hakinna ay suuragal tahay in uu bilowdo dagaal dhex mara soomaaliya iyo kenya maadaama ethoobiya iyo soomaaliya isbargaranayaan dagaalkii saban sabankana laysu bartay kenyana hadday isku daydo inay dhul soomaaliyeed qaadato hadda dagaal cusub baa bilaabanaya labada wadan waxa weeye ethoobiya iyo soomaaliya horey u direen laakiin hadda kahor ma dhicin kenya iyo soomaaliya dagaal ay isaga soo horjeestaan marka maanta ciidamadoodina gudaha soomaaliya ku jiraan waxaa wanaagsan inay ka xishoodaan wax badan oo yani maarata labada shacab sii kala fogan kara arrintaas marka waxa weeye waan aaminsannahay madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud iyo gudoomiyaha baarlamaanka jawaari iyo prime ministerka hadda la qabtay intuba waa dad ka baxan waa dad og taariikhda iyo marxaladihii lasoo maray waa dad maanta shacbigu uu yani maaragtay ka sugayo in ay xaqiijiyaan xuduudaha soomaaliya dad yacni maaragtay la la aamini karana way yihiin hadday ku fashilmaan oo ay noqdaan sidii kuwii hore ama ay noqdaan kuwo lagala hadlo si gooni ah in dhulka soomaaliya la maamusho waxa weeye shacbigu wuu ka hor imaan doonaa dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka xisbiga midnimada jamhuuriga soomaaliyeed mudane cali maxamed nuux timajiric ayaa baaq kuman u diray madaxda dowladda soomaaliya gaaraan madaxweyne brofesor xasan sheekh maxamuud garguurte kaasoo ku aadan in aysan noqon kuwa xilligii la doona looga yeero wadamo ay ka mid yihiin ethoobiya kenya iyo uganda sida looga bartay madaxdii hore ma rajeynayno in madaxweyne xasan sheekh iyo gudoomiyihiisa baarlamaanka iyo prime ministerka hadda la magacaabay saddexduba inay noqon doonaan sidii kuwii hore kuwo hadba looga yeerto addis ababa ama maaragtay nairobi gunaanadkii dhaliisha degniinta iyo baaqan kasoo yeray madaxda xisbiga aan hubaysneyn ee midnimada jamhuuriga soomaaliyeed ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli ummadda soomaaliyeed ay maqalka iyo aragga la sii raacayaan natiijo ka soo bixi doonto maamul u samaynta magaalo xeebeedka kismaayo iyo deegaano kale ka tirsan gobolada jubbooyinka